haysteen maamulka iyo cabdiweli madaxdawine saad ugu kalsoontiin u jeceshiin annana waydi tusnay oo waa idinku soo jarmaadnay saanu idiin rabno iyo muhiimaddaanu idiin hayno waxaa weeye haddii hadalkii maxaaytay aynu wada hadli kari weynay wakhtigaa inagu yar ilaa ilaa ilaa idinka ilaa maxay ahatay gaalkacyo maaqan toddoba sideed goobood baa bacad dadkii taagan yahay intaa weeye wax kale maaha hadal waa kala dhergi doonaa ama waanu idinku soo noqon ama xaggoo garaweynu isugu iman ama gaalkacyahaynu isugu iman ama warqadan aanu ka heli waa waisu joognaa horta taa raalli ka ahaada ka raaligelinaa waana intaa sababtu waxaan kaloo idiin sheegayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin soo dhoweyntiinna laba qodob baan ka hadlayaa number one waxa waxqabadkaa badan iyo baahidaa badani waxa aad hadda codsanaysaan waxa weeye dawladdu ma samayso lacag ma soo qodo waxay ka heshaa idinkoo kale waxa aad weydiisanaysaan waa magaalo kale waxaad noo keena weeye moogta haddii wax laydin siiyo hadda madaxweynuhu ballan qaado magaalo kale uu ka soo qaadaya cashuuray ururisay oo dakhli ay keentay baa wax laydinku qabanayaa waxa aan idiin sheegayaa oo idinka codsanayaa cashuur ma ma bixisaan magaalada ma laga qaada cashuur council male iyadan council lahayn baa guddoomiyaa jooga iyo xogaya iyo maamulkii oo dhan baa jooga cashuurtaa la qaadi lahaa marka maanta idinkoo waxaysta baad odhan lahayd waxaa noogu daray waxaan codsanaynaa soo noqodka inaanu idinka helo councilkii saddex iyo labaatan xubnood baan u malaynayaa ina uu yahay isu taga min fadlakum sidaasaad u qaylin doontaan hadday idin maamul yeelan iyo council idinka wakiila oo waxaa laydinka qaado meeshay galaan og hadda anigoo tix raacaya sheekhii wuxuu yidhi qof qof waxa uu qabanayo yaqaana ha loo dhiibo mas-uuliyadda badi ma samayno innagu waxaanu dhahnaa kani waxaa ka helaynaga geeye markaasuu kharibaa waxaan codsanayaa counsilku inuu noqdo dad yaqaana oo idiin sharixi kale wixii laydinka rabo iyo waxaad rabtaan waxaan codsanaynaa inuu dad aqoon leh noqdo waxaan codsanaynaa dad mas-uuliin dad aan u baahnayn markaa oo halkaa wax ka doonayn gambooyinka laga qaado dadka halkaa wax la fadhfadhiya qof aan wax ka doonayn oodhanan maanta ma qayilina halayga siiyo xoogaa qaada haddii kale waa dacweynaya guddoomiyaha iyo odayaasha iyo waxaba kaa yuu noqoni mid aan u baahnayn ha noqdo mid yaqaana inta laga qaaday waddada lagu dhisayo ha noqdo taasi waa qodob waa ku ballamaynaa haddii alla yadhi markaasaad uxelaysaa qodobka labaad sida kale waa u fiicantihi waxaan u malanayaa dad baa waa meelaha idinka yimaado dariiqa istaaga waxbaa baabuurta iyo waxbaa lagu dhacaabaanaya halkan oo jidgooyaa jirta taa iska ilaaliya taa qaynuun baa laga soo saaray ciddii dariiqa istaagta waayo reer puntland meel walba waa ka duuleen marka wixii halkaa lagu sameeyaa etoobiya iyo kenya iyo koyoogaa ka sheeya iyo waxaasay saamaynaysaa idinkoo xaaji iska meelaha iska marayaa loo dhibaatadaas ay xaynaysaa marka taana waa qodobka labaad aan ka codsanayo hadal badan bay hayeen madaxweyneha kusoo dhaweynaya annaga qudhidu w iska way iska joojinaynaa si aanu idinka xidhnay marka aad iyo aad baa
waa mahadsantihiin aad iyo aad baan kaga mahadnaqayaa marka koowaad soo dhaweyntiin quruxda badnayd mar walbaan xaafka imaadana saaska si ka badan iyo si qurux badan baad noo soo dhaweyn jirteen waa idinkaga mahadnaqayaa soo dhaweyntiina waa idinka qabnaa galkactooyo iyo walaaltinimo iyo helnimo ee xambaarsanayd iyo rabitaan wixii baahi oo jira ama ha noqoto biyo ama ha noqoto nabadgelyo ama ha noqoto boliis ama ha noqoto caafimaad ama waxbarasho waan ogaanayna insha allah ciddii markaas mas-uulka ka ahayd oo qaabilsanayd ayaa